bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada wararkeenna aad ugu maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo maanta ka qaybgelaya shirka furitaanka wadanka shiinaha ee dowladaha carabta dowladda soomaaliya iyo etoobiya oo heshiis kala saxiixday dowladda imaaraadka oo ka hadashay heshiiskii mar labaad ee maamulka puntland ugu cusboonay dhismaha dekedda magaalada boosaaso madaxda maamulka hirshabeelle oo go'aanaada ka soo saray dagaalka lagula jiro al-shabaab maamulka jubbaland oo ka hadlayay dagaal ka dhacay degmada doolow ee gobolkaasi gedo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka gado iyaguna gaaray degmada doolow ee gobolkaasi akhbaaraadka dibaddana madaxweynaha dalkaasi kenya william ruuto ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subaxnimo sabti ah tobanka bisha labiy tobanaad sanada sanada qodobada wararkeenna ayaad maqasheen kusoo dhawaada warka faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta ka qeybgelaya furitaanka shirka wadamada carabta ee shiinaha kaa oo ka dhacaya caasimada dalkaasi sacuudi arabiya ee riyaada wafdigu uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray caasimada dalka sacuudi arabiya ee riyaada ayaa waxa uu ka qaybgalaya maanta furitaanka shirka wadamada carabta ah ee dowlada shiinaha kaasoo ay soo qabaqaabisay dowlada shiin islamarkaana looga hadli doono xiriirka wadamada carabta ee dowlada shiinaha ee kala dhexeeya arrimaha istaraatiijiyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray riyaad ayaa durbadiiba kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi jamhuuriyadda shiinaha ee jinping waxayna ka wada hadleen xaalada guud ee dalka xiriirka labada wadan ee soomaaliya shiinaha udhexeeya iyo doorka dowlada dalka shiinaha ay ka qaadanaysa dibudhiska dalka soomaaliya waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uga madceliyay dhigiisa dalkaasi shiinaha jinping kaalinta ee dowlada shiinaha ay ka qaadanayso arrimaha dibudhiska dalka kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba taakuleynta xagga logistikada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxa uu madaxweynuhu sheegay dowlada shiinuhu inay saaxiib aada u fog weyla leedahay dadka soomaaliyeed ee dowladaba iyadoo wax badan kasoo qaadatay dibudhiiskii dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray waxaana dowlada shiinuhu ku ammaanay doorka arrimaha ku saabsan dibudhiska dalka wadooyinka muddooyinka qaar haatan la isticmaalayo waxaana sidoo kale uu sheegay dowlada shiinuhu inay door weyn ay ka qaadan doonto shiinbin dhiniciisa in dibudhiska dalka iyo weliba kaabayaasha dhaqaaluhu dowlada shiinahu ay ka gacansiin doonto shacabkii dowlada soomaaliyeed dowlada soomaaliya iyo weliba dowlada etoobiya ayaa kala saxiiday heshiis dhinacyo badan taabanaya booliska dalka soomaaliya iyo weliba dalka etoobiya ayaa heshiis ku kala saxiiday caasimada dalka etoobiya ee adisababa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya janaral xijaari taliyaha ciidanka federaalka booliska etoobiya ayaa heshiis dhinacyo badan taaban ee ku kala saxday sababa ka oo la xiriir isdhaafsiga dhinacyada ammaanka iyo weliba dhinaca sirdoonka iyo weliba sidoo kale dhinacyada la xiriira waxwadaqabsiga ciidanka federaalka etoobiya weliba ciidanka booliska soomaaliyeed kulankan oo ay goobjoog ka ahay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed kuwa dalka etoobiya iyo weliba qaar ka mid ah madaxda maamulada dalkaasi etoobiya ee heer federaal iyo weliba sidoo kale maamulada qaarkood ay qeyb ay ka hayn heshiiskan iyadoo dowlada soomaaliya heshiiskan uu saxiixday taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana labada dhinac ay iskaga kaashan doonaan sida la sheegay kawarqabkii wadashaqeynta labada dhinac ciidanka booliska ee weliba kan etoobiya mudane xijaar taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed dhawaanahama ku sugnaa dalka adisababa ayaa waxaa sidoo kale kulamo uu la qaadan doonaa saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maamulada ee hoos yimaada dowlada federaalk etoobiya maamulka hirshabeelle ayaa go-aanada ka soo saaray arrimaha la xiriira dagaalada ka socda deegaanada maamulkaasi maamulka hirshabeelle uu hogaaminaya madaxweynaha maamulkaasi ku-xigeenkiisa gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka hiiraan ayagoo ku sugan degmada aadaya baal ayaa waxaay kulamo ay la qaateen saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kooxaha macawisleyda dagaalkaasi waxaana ay sheegeen in la adkeyn doono ammaanka goobihii dhowaanta laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab waxaana sidoo kale cali guudla uu sheegay in maamulkiisu uu sii wadi doono inta ka harsan deegaanada dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe cali guudlaawa cali gudoomiyaha maamulka hirshabeelle ayaa isaguna waxa uu sheegay in maamulka gobolka jowr shabeellaha dhexe weliba kan gobolka hiiraan iyagu uga maad celinayo dadaalkooda ku aadana dagaalkan bilowgiisa waxaana sidoo kale uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud uga maad celinayo baraarujintii ku aadana inta shacabka qoriga ay qaataan cali guudlaawa cali gudoomiyaha cali guudlaawa cali madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa yidhi
waxaad ogtihiin dhallinyaradiinna halkaan fadhido halganka waxaad ka soo bilowdeen hadda hawshaad wadiin degmada balcadaad ka soo bilowdeen waa ognahay maantana waxaad joogtiin degmada aadayabaal xaqiiqdu waa dhowdahay guushu gebagebayna joogtaa insha allah waxaad mara ka tihiin rag badanoo qaaliyahaad ku weyseen saddex kilomitir oo u dhexaysa raaxoy iyo balcad u dhexayso saddex kilomitir kale eheeda dadka ku dhintana saddex boqoloo qofooday dhammaayeen oo rag badan oo saaxiibadiinna oo ama ciidamada madax u ahay oo maxaa raaga oo kow ka yahay rag xildhibaanno iyo wasiirre iyo mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo isugu jiraad ku weyseen saddex kilomitir saddex boqoloo dadhaa lagu waayey duulaankaad ka soo qaadeen hadda degmada balcadaad ku joogtiin aadayabaal maxaa idinkaga dhintay ma dad intaas la ega idinka dhintay ku dhiirasho kaliyay rabtaa ogaada hebelaa dhintay allah u naxariista allah u naxariista waa tahay ninka dilaa waa nin qora sito ama bastoolo sitee insaan looga kaca hurdada kaliyay u baahneeda saddex kilomitir saddex boqoloo qofood isu fiiriya haddana laba boqol iyo konton kilomitiraad mara weysiin waxaa xaqeeqa waxa dhintay iyo waxa dhaawacnana waa ognahay intii naga dhimatana allow naxariistaan leennahay intii dhaawacantana ilaahay caafimaad deg dega ha siiyaan leennahay keliya waxay rabtaa ku dhiirashadaas runtii madaxweynaha dalka waxaan ku ammaanaynaa ha la qaato qoryaha layska dhaxsho wiri xoog nooma soo siyaadeen halahaan hadda haysanaan haynay shalay markay saddexda boqol saddexda kilomitir ku dilaayeen halahanoo qoryaa waa haysannay kaliya in hurdada laga kaco waxay rabta iyo qoriga la qaatay layska dhacsho runtii waa waa uga mahad celinayaa madaxweynaha dalka amarka uu bixiyey ciidamada qalabka sida dagaalkay galeenna waa ku mahadsan yihiin iyo ku dhiirashada wixii dhiman waa intaasoo lagula sii dhowaaday waa dhowdahay dagaalkii laga soo bilaabay feerfeer iyo kii balcad laga soo bilaabay ciidamadii labada meel ka soo kala bilaabay iyo labadii guddoomiye gobol intay ku sugan yihiin maanta degmada aadiyabaalay ku sugan yihiin ilaahayaan uga mahad celinaynaa
madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayuu kaasi ahaa maamulka jubbaland ayaa ka hadlay shaqaaqo ka dhacday deegaanka degmada doolo ee gobolka shabeellaha gobolka gedo qaar ka mida saraakiisha jubbaland oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid taliyii ciidanka nise ee gobolkaasi sidoo kale madaxda iyo maamulka gobolka gedo ayaa lagu wadaa maanta inay tagaan degmada doolo ee gobolka gedo si ay uga qayb galaan aaska loo sameynayo taliyihii ciidanka nisaha oo shalay subaxdii ku dhintay qarax lala egtay xilli uu marayay inta u dhexeysa deegaanada degmooyinka doolo weliba luuqa waxaana sidoo kale la sheegay inay halkaasi ay ku dhinteen qaar ka mida ilaaliisi iyo qaar ka mida saraakiisha hay-adda niso ee gobolka gedo taliska ciidanka hay-adda niso ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in baaritaan dhaba lagu sameeyo dilka taliyihii hay-adda nise ee sirdoonka ee gobolkaasi gedo dowladda imaaraadka carabta ayaa ka hadashay heshiiskii mar laba dib loogu cusbooneysay puntland ee ahaa dib udiska dekada boosaaso heshiiskana lagu gaaray magaalada duba ee wadanka sirdoonka imaaraadka carabta ayna qayb ka ahayn saraakiil ka socota maamulka puntland weliba e-adda d b wall ayaa dib loogu gaaray heshiis ah in dib loo dhiso dekada magaalada boosaaso oo horey loo joojiyey dhismaheeda warow hay-adda d b wall ay sheegtay in iyadoo saraakiisheeda ay u diri doonto magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari aynay diburis ku bilaabi doonto dekada weyn ee magaalada boosaaso maamulka puntland ayaa sheegay inay soo dhoween heshiiskan labada dhinac ay gaareen islamarkaana dib loogu dhisayo dekada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari inkastoo hadda d b wall ay sheegtay inay arrintaasi horey u joojisay laakiin dib u cusboonaysiinta heshiiska labada dhinac ayaa imaanaya iyadoo dadku deegaanka ay sheegeen islamarkaana ay soo dhoweynaen baahi inay u qabaan in dib loo dhisa dekada magaalada boosaaso iyadoo qaar ka mid a xisbiyada mucaaradkuna ay sheegeen arrintan inay tahay mid looga golle arrin siyaasadeed maadaama hay-adda d b wall horey ugu guuldaraysatay inay dib u ballaariso dekada magaalada boosaaso halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana madaxweynaha dalkaasi kenya william ruuto ayaa booqasho waxay uga socotaa magaalada caasimadda dalkaasi etoobiya adisababa william ruuto wafdigiisa oo gaaray adisababa ayaa waxa ay kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed waxayna ka wada hadleen xiriirka soo jireenka u dhexeeya labada wadan ee xuduudaha dheer wada wadaaga sidoo kalena waxaay dowladda etoobiya madaxdeedu ay sheegeen inay si aad ugu faraxsan yihiin booqashada william ruuto uu ku yimid magaalada adisababa iyagoona labadii dhinac ka wada hadlay iskaashiga labadii dhinac ee dowladaha udhexeeya etoobiya iyo weliba kenya oo dhawaanahan la filayo in tren kasoo baxa dekada magaalada boosaaso islamarkaana tagaa magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka etoobiya heshiiskaasi horey labada wadan ay u gaareen iyadoo dhinacyada kalena isaga kaashan doonaan amniga xuduudaha u dhexeeya labada dal ee kenya iyo weliba sidoo kale etoobiya warkii subaxnimo idaacadda dalsan khiyaatana dhegeysanaysa wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel